qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa waxay ka hadleen go-aankii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee soomaaliya uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya qaar ka mid ah ayaa waxay sheegeen in ay soo dhoweynayaan ansixintii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxaana ay baarlamaanka ku ammaaneen go-aankii ay ka qaateen in ay ansixiyaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya ansixintii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya magacayga waxaa la yidhaha horta muuse muumandure annagu ama shacabka soomaaliyeed markaan cabiro dowlad cadaalad oo ummadda jid eh, dowladnimaha ku dhaqda aadaa dadku ugu baahi qabaa wixii hore loo samay jiray wax ka sii ciraab badan ay ila tahay maxaa yeelay annaga waxaan ka walaacsannahay in eh, dowladahan horu maray inay si waxmarada si si cilmiyana loo geliyeen waxmaradaanba aamin waa wasiirada kolley waa la dhisay Eh, sidii loo dhiso hadda ayaga ay ulekaatay u dhiseen sidoo kale waxa ay sheegeen in wax badan ay ka sugayaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya islamarkaana ay muhiim tahay in mar walba in ay ka shaqeeyaan danaha dadka soomaaliyeed horta eh, dowlad dowlad dowlad la-aanay dhaantaa dowladda caynayno laakiin eh, waxaan u baahanahay in horta loo helo marka hore sharci waddan hadda aan sharci lahayn oo mis- ma- wasiirro iyo intaasoo wasiiri intaasoo qarasaabi intaasoo madaxweyne loo dhisay oon sharcigii qaybtii sharci dejintana aan lahayn oo wax sharciga lahayn oo shacabku uu ku dhibaataysan yahay sharci la-aan wax sharci oo ayna jirin oo maaragtay dembibaarayaal iyo maxaan ku yidhahdaa qareenno iyo maxaan ku yidhahdaa abuukaatayaal oo uusan shacabku lahayn toban iyo laba sano dad maxmiyad la isaga haysta inaan lahay aan u aragnaa kolley Eh, dowlad waxaa wasiirada faraha badan leh oo hadda la sameeyo ama hore loo sameeyeyna wax ay ka bedeleen ma leh inay garan waayeen iyo in ba maaragtay wax sharciyaba meesha laga rabay oo maxaan ku idhahdaa sharci la-aan in lagu dhaqmo baan rabaan kala garan weysanahay baan og qaarkood ayaa waxay tilmaameen in qaabka awood qaybsiga ee dalka haatan ka jira baalansi ma baalansi kii baalansi kuma tusaale ahaan four point five- four- four point five naftiisa eh, ayaa rijin wuxuu rabaa asaga naftiisa baalansi waxaan garanaynaa ceelbuur ra-iisul wasaare iyo wasiir iyo wasiir ku-xigeen waxaan garanaynaa hiiraan meel ka mid a oo inay ka miisaan badan tahay ta ceelbuur aad iyo aad u dale loo soomaaliya u ogtahay hal wasiiru lagu sheegay marka balansi ma ahan 4.5kayna balansi ka ahayd saamiga hal saami oo oo- oo foorka ka mid ahaan xitaa isaguna balansi ahayd tiradii waa ka badatay bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne